رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الدعاء عند الغيث والمطر باب الدعاء دعاء بابكeedii weeye cinda alghaythi roobka iyo walmadari waa ad isla midun halkan ee adigu bal roobkii agtiisa markaa ama dee roob calaamaadkiisa ay muuqdaan ee uu cirkii di-ayo uu da-o ama uu di-i doonaba markaasi la filayo inuu dee dee daruuri intay isu yimaadeen ama daruurtiiba ay horto wixii laguba ducaysanayey ama rasuulka ilaahay laynoogaba soo naqliyay inuu odhan jiray salawaatu ullaahi wasalaamu calayh taas buu baabkeedii yahay qaala almusanifu raximah llahu tacaala xadaanaa khallaad bnu yaxya qaala xadaanaa sufyaanu can ilmiqdaami bni shurayxin can ilmiqdaami bni shurayxin an ibni shurayx bni haani'in can abiihi can caaishata radia allahu canha qaalat kaana rasuulu اllahi sala اllahu calayhi wasalam khalaad ibnu yaxya kolle waa nin mashaayikhda bukhaari raggooda waaweyn ama dabaqada hore mashaayikhda bukhaari ka mida waayo dadkii atbaacu taabiciintii u dambeeyey oo dabaqadaas waxaa la arkaa inay aada u yar yihiin culimada kale wax la wadaagsaday dabaqadaas hore ee dadka atbaacu taabiciinta inta badan dadkii kibaaru atbaaci taabiciin marka atbaacu taabiciinta dadkii larkumay kuwooda ugu waaweynaya bay mashaayikhda isaga naftiisaba ay uba badan yihiine laakiin tani waa dabaqadiisa hore min kibaari mashaayikhi kolle kitaabkiisa bukhaari marka la eego xataa saxiixa iyo abu da-uud iyo tirmidiya buu riwaayo ku leeyay xaafidna xajarna inuu saduuqiyo kaba cabiraa waa nin reer kuufa markii dambe maka degay kaas baa wuxuu yihi xadaanaa miqdaam ibnu shureyx iyo ibni haani iyo aabihii labadoodaba hore inuu soo maray waa laba ninoo hiqa labadooduba kollay kitaabkeennan adabka labaduba waa kuwa ku wada sugan muslimna way ku wada sugan yihiin iyo asxaabu sunan ilarbacba kutubtoodee laakiin hore inuu soo marayo waa laba ninoo min hiqaati ruwaad kaba mid ah caaisha waxay tidhi can caaishata radia allahu canha qaalat annaha qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa idaa ra-aa marka uu arko fii ufuqin naaxiyo ama jiho min aafaaqi asamaa'i mee idaa ra-aa hadduu arka naashian waa daruur markaa isu imanayso weli aan dee isu wada teginoo weynaan markuu arko fii ufuqin jiho min aafaaqi samaa'i samada jihaadkeeda kaba mid ah oo naashi nasaa-i oo kaliya qolooyina xadiidka wariyay saxaaban muqbilan min ufuqin min aafaaqi samaa'i baa lafdigoodu ahaa oo daruur dhinacun ka timi dhinacyadaasoo dee waxa weeyaan samada kaba mida aafaaqdeeda laakiin naashi anna waa san dee aimo kaleba ay kuba wariyeen oo imaam nawowina raximahu llahu tacaala kitaabkiisan aladkaar oo xadiidkana uu ku soo arooriyo ayaa wuxuu ku fasiraa naashiantan ay saxaaban lam yatakaamal ijtimaacuhu waa cibaarada imaam nawowi kitaabkiisa aladkaar waa saxaaba ma daruur weli ijtimaaciisii aanu taab noqon oo daruur dee markaa isu tegaysa ururaysa oo aan weli hagaag u taab noqon oo waqtigii dee ay markay dee waxa weeyaan roob uu kaba iman lahaana weli ay dambayso taas hadduu arko taraka camalahu wuxuu ka tegi jiray hawshii iyo camalkii hayuu kaba tegi jiray macnaha camalku halkan waa wuxuu markaa kuba sugnaa waxalla wuxuu markaa ku sugnaa buu faraa ka qaadi jiray wain kaana fii salaatin salaadba ha kuba sugnaado oo macnaha xataa hadduu salaad ku jiro salaadda ma hadda inuu goyn jiray ee waa dhammayn jiray laakiin markaa salaaddii inuu sii watay waa iska dayn jiray camal kale hadduu ku jirana faruhu ka qaadi jiray uma aqbala wuxuu u jeedsan jiray calayhi waa xaggii dee calanaashi ama dee saxaabka iyo taas ayuu xaggiisa dayi jiray eegi jiray isagoo leh allahuma inaa nacuudu bika min shari maa ursila bi fain kashafahu llahu haddii ilaahay faydo daruur taasoo ujeeddadu daruurtu way kala tagtay may di-in xamid allah ilaahay buu ugu xamdihi jiray taas wain madarat hadday da-dana qaala wuxuu odhan jiray allaahumma sayiban naafican ay allaahuma ajcalhu ilaahu waxaad kaba yeesha sayiban roob naafican waxtar leh oo naafica ilaahu ka yeel taasuu odhan jiray adugu in kolley arrinkan rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ee uu faraa ka qaadayay in hawsha uu hayo oo dhan iyo camalku kuba jiro in waarta ilaahay subxaanahu wa tacaala macrifada weynu u leeyo dee cid aqoonta rabbigii hadday tahay dee waxa weeyaan ciqaabkiisa adag iyo waxa agtiisa ku sugan iyo fadligiisa iyo naxariistiisa weyn iyo jalaalkii iyo jamaalkii iyo cadamadiisa macrifada uu rasuulka ilaahay u lahaa dee cid u lahayd ma jirto oo kolbayin waxa wey marka cilmiga caynkaasna wuxuu keenaa khawf iyo cabsi badan waayo cadamada ilaahay iyo jalaalkiisa iyo taa iyo aahaarta naxariistiisa iyo aahaarta iyaduna kolkol ka dhalan kartae wax kaleba isu rogi karto ayuu soo xaadirsanayuu garanayo calaa qadri cilmi lmar-i yacdumu khawfuhum oo kolba in ruuxa aqoontiisu intay gaadhsantay baa khawfka iyo cabsida ilaahay uu ka cabsanayaana ay noqonaysa ay weynaana ay u weynaanaysa ama ay qadarkeed noqonaysaaba wey haddaba in dee rasuulka ilaahayna salawaatu ullaahi wasalaamu calayh marka uu tan arko kollay khawf iyo cabsi baa geli jirtay cabsidna waxay tahayba kollay xadiidkan oo muslim iyo ay wariyeen ayma kala bal malaa labada saxiixba ku wada sugan baa caaisha iyadoo weliba xadiidkee tahay ayaa waxay xadiidkaa kuba sugnaa in rasuulka ilaahay hadduu arko daruur horeysa oo markaa ku dhow inay da-do uu bixi jiray geli jiray waxaa laga dareemi jiray murugo iyo warwar bal muu fadhihi jirin oo istiqraar muu yeelan jirina aqalkuu galaa ka baxa galaa ka baxa arrinka ilaa ay dee marka ay da-dee dhibicdii ay markaa dhulka u dhacda ayaa wixii isaga hayay laga faydi jiray cayshaa weydiisay oo waxay kuba tidhi dadku markay saas oo kale arkaan way bishaaraystaan way ku farxaan roob baa noo da-ayay yidhaahaan adigana arrintanaa kugu imanayso maxay ta dee tuidhi maxaa aniga aamin igaba dhigaya inuu arrinkuba noqdo siday qoom intay cadaabkoodii arkeen bay yidhaaheen haadaa caaridun mumdirunaa wey oo falamaa ra-awhu caaridan mustaqbila awdiyatihim qaaluu hada caaridku waa daruurta weyn oo kale dad abaaraysnaa bay ahaanoo abaari ku raagtay raagtay raagtay roob aada iyo aada ugu baahnaa meelihii webiyadoodu ama dooxyadoodu ka imanayeen bay arkeen daruur weyn oo dee la leeyahay roob badan bay leedaho halkan ama fad weyn oo kaba soo kacay markaasay bishaaraysteen oo ay yidhaaheen haadaa caaridun mumdirun oo kani waa saxaab iyo daruur noo da-aya arrinkuna muxuu noqday bal huwa ma stacjaltum bih riixun fiiha cadaabun alim waxanba cadaabkoodiibu ahaa dabayl baaba ay waxaan ahayd de waa taa waa qoomkii cad ama nebi huod qoomkiisii wixii lagu halaagay marka wuxuu yidhi maxaa iga aamin iga aamin yeelaya arrinkuba inuu saa noqdo waana macrifada iyo uu rabbigii u lahaa iyo dee aayaadkiisa iyo umuurihiisao tan baa tal oo maxay ka iman doonta waa taa qoomba lagu halaagay halaagma ka iman doonaa tan baa cagsi kuba beeraysay haddaba tanna taas bay ahayd oo xadiidkaas ay noo fasirayo rasuulka ilaahay markaa waa horta macrifadan dee rabbigii subxaanahu watacaala uu leeyahay ee ciddee kula siman ama ku dhowida aanay jirin bay aahaarteedana ahayd xadiidkaa kalena macnihiisa ama kaasaana halkan inoo fasiraya saasuu waxaan fara uga qaadi jiray isagoo rabbigii baryayo weydiisanaya inuu khayr iyo naxariis ugaba yeelo shar iyo dhib ay leedahay waxaana uu kaba daafaco taa weydiisanayo marka laakiin uu arrintu ay noqoto naxariis iyo roob ay noqoto marka wixii rasuulka ilaahay ku yimi ee khawf aha waa ka tegi jiray waa kaba tegi jiray dee ducadan dambena uu odhan jiray haddii ay bal matalan taas inoo dambaysa kolley aan labada kusoo yarlaami doono bal arrinku horta kaas buu ahaa taraka camala wain kaana fii salaatin uma aqbala calayh waa cala naashi ama cala asaxaaba fain kashafahu llahu xamid allah kashfigu halkan waa iyadoo daruurtii oo kala tagta un oo aan roob di-in weeye ilaahay buu ugu xamdiyi jiray dee wain madarat hadday da-dana qaala wuxuu odhan jiray allahuma waxaa ii taalla allahuma sayban naafican taas baa ii taalla kolley nusqooyinkiina qaarna waan arkay oo way taalla nusqooyinka qaarkoodna saad markii hore ku laqbeeyeen horraysiistay walow aanay allahuma sayiban naafican ayaa taalla marka in marka la eego xadiidkan abu da-uudna waa wariyey ibnu maajahna waa wariyey kolley nasaa-ina waa wariyey laakiin sunantiisan yare almujtaba kumuu warin oo waa camalulyowmi waleyla oo imay suurtagelin markaa isaga inaanu laabmo waayo sunantan yar maaha kol kol nasaa-i axaadiidan loo tiirinayo kol waa dee sunantiisan yar ee almujtaba ee usuusha lixdaa kaba mida kolna waa sunantiisa weyn oo dee abwaab aan tan ku sugnayn ay kuba sugantao iyadna imika la madbaceeyey iyadoo la taxaqiijiya asunan alkubra waxaa kaloo leeyahay camalulyowmi waleylo aadaabtan iyo adkaartii iyo dacooyinkii iyo waxyaalaha caynkaasa isagaiyo tilmidkiisii ibnu sunnibo way leeyiin labadooda kitaabo way madbacaysan yihin balkiisna waa taxqiiqsan yahay bal haddaba in laakiin marka la eego in ibnu maaja oo kale allahuma sayiban naafican san baa taalay abu da-uud oo kale waxaa xadiidka kuba sugnaa allahuma sayiban naafican sayiban naafican taas baa kuba sugnayd oo ka sayimata qur-aankaba dee suurat lbaqara bilowyadeeda ay kuba sugantay imaam nawowi oo kale raima imaam nawowi baan u jeeda raximah llahu tacaala isagoo xadiidka u tiiriyey abu da-uud iyo nasaa-i ibnu maajah saddexdoodaba u wada tiiriyey oon lafdi ahaana ku kala qayaadin isagana adkaarka wuxuu ku soo arooriyaa san abu da-uud iyo ku sugan oo saad iyo ya-shadan oo kasrisan weeye sayiban markaasaana wuxuu ka cabiraa isagu waa markaa naasha uu fasiray dabadeed buu fasiraaye ayaa wuxuu dhaha huwa almadaru lkaiir asayib waa san qur-aankaba waa macnaha uu leeyahe waa roobka badan ayaa sayib laba yidhaahaa taasba weeye amase wuxuu kaba cabiray almadru aladii yajri maa-u waa roobka ay biyihiisu dareerayaane dee intuu biyo dhigo hagaagna uu biyo dhigo biyihiisu ay dareeraan calaa wajhi lardi kaas baaba imika sayib lagu magacaaba xagga marka la eegan in waxaan lagu nasbinayana waa tii aan laqbeeyey ee se imaamku asisuu yidhaaho oo kale ficil maxduufa ayuu ku nasbisan yahayoo marka macnuhu wuxuu noqonayaa allahuma sayiban ay as'aluka sayiban ilaah waxaan ku weydiisanayaa roob waxtar leh amase allahuma ajcalhu roobkaa imika noo bilaabmay waxaad ka dhigtaa sayiban naafican bal taasi iyadu waa mid ama sayban haddii la yidhaha kolley waa macnahaasoo asayb masdaru saaba weeye haddii la yidhaha saaba shay-u waa marka uu dahaba xaysu yashaa shaygu uu socdo uun waatan geela noocay faraa ka qaadi jireen ay sii dayn jireen oy saa'ibo odhan jireen taas baabay hayd oo sayabahu haddii la yidhahna macna arsalahu waa sii daayey isagoon qaydinba weeye macnuhuna markaa u isku dhowaanayaayo markaa asaybna alcadaa waa la yidhaah oo wax dee nicmo iyo raaxo iyo nicmo aadna siisay oo kale haddii la yidhaha saybanna ijcalhu sayban macnaa waa roob socdo oo macnaa biyihiisu ay qulqulaan oy dareeraan oy dhulka maraan oo dee dhulkii hagaag u wada gaadho unoo biyo aan noqon teexe biyihii is intay dhulka u dhacaan ay bir weliba wejal ardi ay socdaan oo kale oo sida taa aan kuba fasirnay ayuunbuu noqonayaa isla macnuun buu noqonayaa bal waa taas oo kale abi da-uud oo kale halkan sayiban naafican bedelkeeda hani-an baa taalay marka waana waxyaale isku dhowo adigu dee mid in dadki ay ku intifaacaan oon caaqibadiisayna dee dhib iyo wax ka yimaado ama qaraq ha noqoto ama waxdumina taa laga aami yahayoo bal markaasun weeye kan naaficnimadna waa tukenaya waa islaba mid bal waxaan leeyahay lafdiga saybanna waxa weeyaan waa taas sayibana waana xadiid keliya oo labada lafdi bal dee lagu kala wariyona waa kolley mutuunta wixii bal kuba sugnaa walow anan kalama ahlucilmi oo labadooda sii kala farqinaya anan aragga ama taas weyn marka bal ducadii waxa weeyaan roobkii oo kale markaa la uu da-ayo ama roob la filanayo daruurtu ay horto laba odhanayay waaba tanoo allahuma sayiban naafican wey ilaahow ka dhig roob waxtar leh ama kaasaanu ku weydiisanayna dadka anfaca oo dhulka anfaco o dee dunyadii anfaco wax lagu intifaaco baabu ducaai bilmowti geeridii lagu ducaysanayey ama ducadii lagu ducaysanayey dhimasho ayuu baabkeedii yahay kolley saii taalla baabu ducaai bilmowti weeye malaa nusqooyinka qaar way taalla nusqooyinka qaarkood baan moodayay inaan imika waa laga yaaba inaan iskaba ilo inaan fi arkayay maya ya cinda ha ha ama cinda ha ah taas wey waayo mar baabu ducaa cinda almowt geerida agteeda la ducaysanaya kolle waxay la tahay cindadaasi maxal ma laha oo maxal ay leedahay imika taas ma laha halkan waa san kale taalo oo ah geeri lagu ducaysto ruuxii oo dhimasho ku ducaysta in ilaahay naftaba ka qaado oo kuba ducaysta bal wixii kuba yimi miyay jidays ma la odha ma lagu ducaysan karaa mise laguma ducaysan kara taa weeye macnuhu marka haddii aan cindan nidhaahno inu marka uu dhimanayo ruuxu uu ducaysto maxay ku ducaysta dee wixii taasoo kale ma imaka wax maqsuuda maaha ilaati cindadu maxal ma laha ee baabuducaai bilmowti waa ducadii lagu ducaysanayey dhimasho lagu ducaysanayey dee kollayna ruuxu markaa uu dhimasho ku ducaysto haddaan mid diineed ahayn oonu fidno diineed kaba baqanayn si dadka qaarkood iyo dadka ahimadaa kaba dhacday war dhib weyn oo haysato u sabri waayey u adkaysan waaye oo uu ka doortayba inuu dhinto inuu sii noolaado u kaba dooranaya inuu dhinto taas bay tahay unoo waxa dee keenaya ee haddaba baltaa ujeeddadna miyay wax ma bannaantay mise ma bannaana maxaa kuba yimi xadiidkan ku arki doonaa xadaثna msdd qaal xadaثna yaحyى can ismaaعiila ismaaعiilku waa ismaaعiil bn abi khaalid weeye yaحyana waa yaحyى alqaطaan qaala xadaثanii qays qays bn abi xaasim isagana labadoodaba horeynuu soo maray qaysna waa ti aan lahayn waaba taabiciinta ninka dabaqada koobaada ee tobankii jannada loogu bishaareeyeyba la wada kulmay ama wada arkay waatan lahayn oo isaga keligiina weeye dad cid la simani halkaa ma jirto qaala wuxuu yihi qays bn abi xaasim ataytu waxaan u imi khabaaban khabaab ibn اlarat waa saxaabiga jaliilka waqad igtawaa walxaal qad igtawaa uu isgubayo sabcan waa toddoba dee kayo ayuu isgubay macnaa xanuun baa ku raagay calooshiiyo inaha bay ahayd dee markii dawo kale uu kala quusay buu isgubay oo ilaa weliba toddoba gubniin baabuu lahaa taasaan u imi wa qaala wuxuu yihi markaa saxaabigaasi lowlaa ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam nahaana haddaba haddaanay jirin rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh nahaana inuu naga nahiyey waa kan laftiga xadiidka an nadcuwa bilmowti inay tarjamadu laftiga xadiidku kaba qaatay inaan geeri ku ducaysano dhimasho ku ducaysano haddaana rasuulka ilaahay inoo diidin oon nagaba nahiyin la dacawtu bihi macnaa waxa weeyaan de ujeeddadu saqamkan iyo xanuunkani waa igu dheeraaday aadna waan u dhibsaday marka haddaanan bal maala nahyigaasi jirin ilaah baan baryi lahaayo geeri la dacawtu bihi ay la dacawtu bilmowti geeri waan kuba ducaysan lahaa taas bun xadiidka waa xadiid aynu soo marray kitaabka intana kusoo jirnay walow intan uu ka dheeraa xadiidku intan buu ka dheeraa intana qeyb ka miday ahayd baabkii uu binaystay xagga dhiska iyo waxaasaan kusoo jirnay baabu man bana oo wuxuu sheegayay inu xoolo badan ay heleen oo dee berigo rafaadkii ay soo mareen ee fii awali lislaam ay soo mareen intuu kaba warramay inuu xoolo inay dee waxaa geliyaan dhiskaa geliyaan mooye ama turaabka ay dhigaan mooye meel kale ay mariyaanba aanay u hayn inay taas asiibeen oo kale markaasaa intaas de way la socotay waana intuu baabkaa uba dhigtay kolley afar boqol iyo kontomeeyihii meelahaas ayaa raqamku noqonayay marka dambena deetu intan aynu kuba soo marro horta waa xadiid mukarar aan leeyahay waanaynu soo marray arrinkuna waxa weeyaan un horta oo wuxuu saxaabiga xadiidka inoogu sugan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ruuxuu dur iyo dhib asiibtay daraaddeed dhibtaasi xanuun ha noqoto faqri iyo baahi ha noqoto dhib kaloo qabsaday haba noqotee dhib haysta daraaddeed inuu geeri ugu udu ku ducaysto inuu rasuulka ilaahay nahiye salawaat ullaahi wasalaamu calayh waayo ruuxii mu'minkaa waxaa la amrayaa horta sabir sabirkuna ajri aada iyo aada u badan buu leeyo uu kaba helayaa in durka asiibayana hadduu kuba sabro dee wixii helay waxaan kale uu helayo ee ugu jiray durkan iyo dhibta helay ee ajrigee uu kaba helayo kol hadduu ku sabro ayaa kaba badan oo siduu rasuulka ilaahay yidhi cajaban liamri lmu'min ina amrahu kullahu khayr oo in asaabathu daraau sabr fakana khayra lahu macnaa wixii iyo dee sabirkan inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab bal markaa kolley ruuxa waxaa dee inuu ducadaa ku ducaysto geerina waa dhibkii uu qaadi kari waayey oo uu ku sabir waayey oo deeto markaa noloshiiba uu ka dooranayo isagoo dhinta taas uu bal maalan bidayaba uu kaba doortay taasba weeye haddaba in waa laynaga nahaye rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ruuxa kolbaa dhib culusi ku iman kartaa kolbaa umuurahan kuba fikiri karaa xataa tamanigii lagu tamaniyeye dhibashuu nahyey waxaana uu sheegay dee ruuxa mu'minka cumrigiisu inuu khayruun usii siyaadinayo oo hadduu marka hore wanaag nin ku jiray ahaana ajrigiibaa usii soconaya hadduu xumaan ku jirayna waxaa la arkaa inuu toobad keeno oo toobadaasi dembigiisii hore oo dhanba la dhaafo dee markaas in noloshani kolley uxunbaabay u taraysaa ruuxii mu'minkaa cumrigiisaasna wanaag iyo khayrun buu u leeyahay ama ha noqoto ixsaankii uu sii siyaadsado ama isagoo toobad keena haba noqotee laakiin markaa rasuulka ilaahay haddana muxuu yidhi haddii ruuxu kolley aanu daynahayn eeg aanu daynahayn isaga ma garanayo caaqibada iyo arrintu maxay noqone ha yidhaaho allahuma axyinii ma maa calimta alxayaata khayran li ilaahu i noole intaad og tahay haddaad og tahay noloshu inay khayr iigu jiro ee watawafanii idaa kaanat ilwafaatu khayran li idil oo ruuxdayda qaba hadday nolosha khayr igu jiro macnaa arrintii ilaahay ha u bandhigo ilaah baa oga xaalad iyo say noqon eh haddii aanu weliba daynahayn wey ag waa haddaanu daynahayn saa ha yidhaaho ilaahow haddii aada og tahay nolosha in iyo inaan sii noolaado khayr igu jiranay noole haddaad og tahay ama ay geeridu ay iga khayr badan tahay anoo sii noolaadanay dil intaa ha yidhaaho waa ujeeddadu haddii aanu daynahayn taas waa mid laakiin mid baa jirta culimmadu ay soo reebaan halkan lafdiga xadiidka cumuumkiisu haba lahaado oo ah hadduu ruuxu fidna diintiisii ka baqanayo wuxuu u baqanayaa maaha dhib kale iyo adduunyadiisiiyo waxaa maaha rafaad adduunyo ka haystu ku cuslaaday oo uu qaadiba kari la-yahay ma aha ee wuxuu ka baqanayaaba xaaladusan ay tahay inuu dee fidnoobo oo diintiisa xaggeed ay ugaba timaado darar iyo fidno marka caynkaasa culimmadu waxay leeyihiin dee waabay waxa weeye waabay bannaan tahay oo dee si duco kaleo rasuulka ilaahay ducooyinkiisii watawafan markaasin waida aradta biqowmin fitnatan markaasoo dee fatawafanii ilayka kayra maftuun oo haddii aada qoom fidna la doonto ilaahu ruuxdaydaba qaba taasoo kale iyo malaa waa meelahay eegeene ruuxu hadduu fidna diinad ka baqanayo iyada markaa way u bannaan tahay dee kolleyna dad badan oo ama dad kala duwan oo kaabirtii culimmada ka mida ayay umuurahaasi kaba dhaceen iyagoo taas balle bukhaari iyobaaba kaba mid ahaa markaas rag kalea ka mid ahaayo iyagoo camal loogu yeedhay waa qaadinimo loogu yeedhay ka baqday inay hadhow malaa si dee ay ama arrintii ka soo bixi waayeen halka ay wax kagaba yimaadaan bal dee markaas ilaahay baryay oo dee aan wixiiba laislaba gaadhin loogu yeedhay iyo rag kalena way jireenba bal markaa waxaan leenahay culimada way ka dhacdhacday taasi marka fidna diineed laga baqanayo waana taa ay kaba soo reebaan taa wey lawlaa ana rasuula اllahi salى اllahu عalay waslm hada nadcuو bilmowti ladacwtu bi baabu dacwaati nabiyi sala allahu calayh wasalam waati aan sii sheegayno baabka uu soo celiyay haddana tarjamo kale waa tarjamadeennii tii tan ka horreysay laba boqol iyo siddeed iyo siddeetan raqabkeedu ahaa ayuunbay tani la mid tahay waxaana halkan inooguba imanayo un daa'ifo kale oo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh dacooyinkiisii kaba mida san dee daaif in waxoogaana waan soo aragnay imakana in kale oo fiican oo rasuulka ilaahi adcuyooyinkiisii kamida ayaa inoo imanaysa wuxuu yihi markaa musanifku raximah اllahu tacaala xadaثna mxamed bnu bashaari qala xadaثna cabdاlmalik bnu صbaxi qala xadaثna shucbatه can abi isxaaqa can ibni abi musa can abihi can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam bal xagga sanadka ninka cabdاlmalik bnu صabax waxaan filaya inaynaan hore usoo marin kunyadiisana abu muxamed baa la yihi kolley nisbadiisana almismaciyu buu u yimaadaa waa nin labada saxiixba kuba sugan kolley ibnu maajah iyo nasaa-ina iyaguna waxbay ka wariyaan mala abu da-uud iyo tirmidi iyo iyagoo waxa weeyaan kuma sugna kolley dee imaka halkaa inoogu jira waa dadkii atbaacu taabiciintii xaafid bnu xajar taqriib dee malaa waa iloobay ama uno dabaqadiisa muu taxdiidin macnaa xagga bal atbaacu taabiciin haba ahaadee laakiin halku kagaba sugan yahe dabaqadaas muu taxdiidin ee bal waa nin saduuqa waxaan leeyahay kutubta aan tilmaamaya inay nooguba sugan ama shucba waan garanaa abu isxaaqna waa abu isxaaq asabiici kitaabka waa ninkii caalimka ahaa abu isxaaq asabiici horeynu kitaabkana ugu soo aragnay dee waanu inala socon doonaa waxaa abu isxaaq ka dambeeyay ibnu abi muusa oo aabihii ka warinaya aabuhu waa abu muusa alashcari ibnu abi muusana isaba bal matalan cabdilmalik markay noqoto riwaayadiisa xadiidka isagoo mubhama ayuu ku yimi san buu kuba yimi markay noqoto riwaayadan cabdilmalik dee maaha halkeenanu kuma sugnee ai labada saxiixna waa ku sugan yahay bal isagoo mubhama ayuu kuba yimi maxamed ibnu bashaarna qolooyinkii kale xadiidka kaba wariyeyna bal waxa weeyaan san bayba yidhaaheen laakiin riwaaya inoo dambaysa haddii ala idhaaho oo waxa weeye waa riwaayada tan kaba dambaysa waana in bal maalan ama sheekhaa sheegi doona raximah اllahu tacaala oo mucaad ibnu mucaad riwaayadiisa taas oo ay kuba sugan tahay ruux tasmiyadii ama magacowgii ay kuba sugan tahay bal markaas baan arki doonaa cidda laynoo magacaabe imaka horta ibhaamkaas baan iskaga soconaya an nabiyi salى اllahu alيه wasalam kaana wuxua yadcuu mid ducaysta bihada ducaa'i ducadan ducadan soo socota ayuu ku ducaysanayay waa maxay rabbi kfir lii khadii'atii wajahrii waisraafii fii amrii kulih wamaa anta aclamu bihi minii allahuma kfir lii khada'ii kulah wacamdii wajahrii wahazrii wakulu dalika cindii allahuma kfir lii maa qadamtu wamaa akhartu wamaa asrartu wamaa aclantu anta almuqadimu waanta almuakhiru waanta calaa kuli shayin qadiir balna ducadaas baa rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo abu muسى aلأشcrي baa inoo soo warinaya xadiidkan bal waan laqbaynayaa horta wuxuu yihi rasuulka ilahi wuxuu ku ducaysanay odhanaya rabi اkfir lii khadiiئati dee waxaan leenahay horta ducadu si aynu soo marray ama inooba dambaysaba de waa cibaado weyn oo cibaadaadkaa ka mid ah oo bal matalan rasuulka ilaahiyna dee cibaadadaas dee cibaadaadka badan ee uu laba imanayay bay kaba mid ahay marka walow dee umuuraha caynkan ah ilaahayu subxaanaه watacaala liyakfira laka allahuma taqadama min dembik dee ducadii cibaade ahaan iyo shukri ahaan iyo tacliim iyo tashriic ahaan intuba way tahayba oosan rasuulka ilaahay ducooyinkiisan dee inaga tacliim bay noo tahy iyo tashriic adaa-u xaq alcubuudiyana iyo dee cibaadada nafteedna rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waba ahaydbo ilaahu ii dhaaf khadii'atii gefkaygii ii dhaaf wajahlii jahligayga waa waxyaalaha aan laa'iq ahayn in toosnaynee aniga igaba dhacaya ama jahli aanu laba imanayo wa israafii xadgudubkayga fii amri arrinkayga kullihii dhammaantii macnaha waa xadgudubkayga aan xaddii gudbayo umuurahayga dhammaantoodba taasna idhaaf wamaa kii anta adigu aclamu mid ogta aad tahay bihi isaga midna anigaad igaba og tahay kaasna ilaahu igaba dhaaf waa waxyaalaha dhici karta iga qarsoon aanan ogeynba inuu khadii'o yahay laakiin khadii'a adigu si aad ogtood igaba og tahay kaasna igaba dhaaf kollay dee cibaaraadka qaarkoodna horeynu usoo maray allahuma kfir lii khada'i waa gefkayga ilaahu ii dhaaf kullahu dhammaantii kollay san baa halkan bukhaari xataa saxiixa dhacday muslim oo kale in halkan bedelkeeda khada'i bedelkeeda jiddii baa dhacday ee iyadaana marka la eego xaggayn umuurahan wada socdeed aada ugu sii ansabsan waa wixii dhabtayd iyo camdi ahaan aanu laba ima bay noqon ama dhab ah iga dhab ahayd hazrina halka dheeldheel iyo waxyaalaha ay noqonaysay muqaabilkeeda tahay allahuma kfir lii khada'ii kulla wa camdi iyo camdigayga oo badheerhkayga iyo waxaan camdi uba sameeyey wa jahli jahligayga wixii dee ujeeddadu aan laa'iq ahayn ama jahli ahaan igaba dhacay wahasli ciyaartayda wixii uu ruuxu ciyaar iyo dheeldheelba uu laba yimi wa kullu dalika cindii umuurahaas oo dhan waa layga helaya dee inaga waa laynaga wada helaya ruuxaan taa laga helayni ma jirto rasuulka ilaahiyna waa taan lena adaan lixaq alcubuudiya waa kaa liyakfira laka allahuma taqadama min dambik cismana way jirtayba iyo ada-u xaq alcubuudiya iyo dee ducadii o cibaadaha iyo tacliimtan iyo tashriicdan uu ummadda u jidaynayo intaasba aniga waa wax layga wada helayo allahuma ilaahay kfir lii ii dhaaf maa qadamtu wixii aan hormarsaday wamaa akhartu waxaan dib dhigtay wamaa asrartu wamaa aclantu shalayna intan waan soo haynuun anta almuqadimu wa anta almuakhiru wa anta calaa kuli shayin qadiir xadiid kolle bukhaariyo muslimba way wariyeen alfada qaarkood ee waata aan yar sheegaya ha ku yar kala bedelaadeen xaafid xajar baa raximah llahu tacaala wuxuu idhaahaa ducadan imakaan hayno maxalkii iyo waqtigii ama meeshuu kuba ducaysan jiray fii shayin min duruqihi maan arag laakiin xadiid ibnu cabbaas oo xadiidkan aan hayna waa xadiid abu muuse xadiid ibnu cabbaas baa ducadan oo kale ay dhacday inuu salaada habeenimo la odhan jiray taas waxaa kaloo iyadna muslim saxiixiisa kuba sugan iyadoo xadiid cali yahay ducadan allahuma kfir lii maa qadamtu wamaa akhartu inuu rasuulka ilaahay odhan jiray salawaat ullaahi wasalaamu calayhi in salaada aakhirkeeda waa salaada aakhirkeeda ee laakiin riwaayaadkiisa ayaa yar kala dunaayo riwaaya waxay ahaydba bayna atashahud waasalaam inuu laba iman jiray riwaayana waxay ahayd idaa sallama bal dee riwaayada abi daawuudna waa siday ahayd oo markuu salaada ka baxo dhammaysto oo kale bal waxaan leenahay walow dee labada dariiq makhrajkooda uu mid yahay xaafna uu leeyahy in la isku fasiraa roon oo la isku xambaaro oo ah in lagaba dhigo dee sa aakhira idaa sallam waa markuu ku dhowaado salaamo waa ducada markaa atashahudka dabadii intaan salaada laga bixin markaa laakiin bixid laguba dhow yahay riwaayada idaa sallamna kolle dee xadiidku dariiq keliya leeyahay makhraj ulxadiiseyn mutaxid ama dariiqeynna in dee aan laba goor laga kala dhigin dee mar keliya una intaanu salaada ka bixin laakiin abi daawuudna way dhacday markuu rasuulka ilaahay salaada ka baxay inuu kuba ducaysan jiray bal waa xadiidka markaa abu muuse maaha waa xadiid caliy bnu abi aalib kaasi xadiid ibnu cabaas oo salaatuleyl inuu ku ducaysan jiray ducadan dheerna waaba jirtaa bal waxaan leenahay waa dee meelihii ducada meelihii ducada ayay kuwaas noqonayaan bal markaa taasba wey riwaayo kale xadiidku leeyihina waa tan xadaثna بن المثنى qal xadaثna cubayd لlahi بn cabdالmajid kole riwaayada mعaad بn mعaadan sheegayey markuu tan dhigtay bukhaari kitaabu dacawaad buu riwaayada mعaad بn mعaad dee sheegay inuu dikrigeeda raaciyey koley waxa weeyaan waxay yeelanaysaa un tan imaka inoo soo socoteen qال xdثna عbayd اللh بن cبdالمجيد qال xdثna إسrايل qال xdثna أbو إسحاq عن أbي بكر بن أbي موسى وأbي بردة أxsبه عن أbي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه kاna ydcو ducada waa ti imakaan kaba soo baxnay marka lqba dambe igumay hadhin xagga sanadka marka la eego un markii hore waxaan soo aragnay عan بن أbي موسى n أbي موسى isagoo mubha baan soo aragnay riwaayada cabdilmelikna sidaas buu abu muusaan inankiisana xadiidka ka warinayaa ku yahay isagoo mubhamood magaciisa la sheegin uguba sugnaaba bal taas weeye walow in sidaan sheegayo mucaad ibni mucaad riwaayo uu leeyahay uu shucbo kaba wariyey ay riwaayadiisa dhacday can abi burdata oo keliya halkan markaa maxaa inooguba sugan riwaayadan cubaydullahi bni cabdilmajiid taa waxaa inoogu sugan isaguna waa min rijaali صaxiixayn waa abu caliyin alxanafiya albasri in waxaa inooguba sugan in ay tahay can abi bakr bni abi muusa wa abi burdata waa laba nin oo walaalo ah waa laba ninoo dee labadooduba taabiciintii kaba mid ah abubakr magaciisa camrun waa la yidhi caamirna waa la yidhi xataa abu burda magaciisana caamir way yidhaaheen waa nin iqa oo taabiciintii dhexe ka mida isagana abu burda kaba weynaa malaa isku waqtiya isku dhow way dhinteen isaga abu burda ka weynaa walaalkii ka weynaa sida xaaf ibnu xajar uu taqriib kuba yidhaaho taas iyadu waa mid haddaba ninkii hore mubhamka ahaa bal riwaayo waa taan aragnay mucaad ibnu mucaad uu leeyahay oo uu shucbo kaba wariyo abu burda uu yimi tacyiinkiisa iyo tafsiirkiisu waxaana meesha muuqata labadooduba imaka halkan riwaaya ku wada leeyihiin labadanna walaalo ah aabbahoodna way ka wada wariyeen waayo riwaayadan imaka israa'iil waa tan inoola socota israa'iil ibnu yunus ibnu abi isxaaqna axaadiidta awowgii abu isxaaq waa dadka ugu idqaan badan ugu dabdi badan buu kaba mid yahay markaas laakiin maxaa raacsan haddana axsibuhu can abi muuse alashcariya shaki meesha inuu jiro waxaan u malaynayaa inay aabbahood abu muuse kaba warinayeen laakiin xaafid ibnu xajar baa iyadana fatxulbaari kusoo naqliya riwaaye israa'iilu laga wariyey oon shakigani jirin israa'iilna sidaan soo sheegayo waa dadka ugu idqaan badan axaadiidta awowgii oo markaa laba yidhaaho can abi bakr bn abi muusa wa abi burdata can abi muusa alashcari oo shakigu jirin bal marka waa riwaayadii horena shaki inooguma jiro de abu muusa xadiidka laga warinaya iyaga isaga ka maqlay aabbahood iyaguna waa taabiciine can nabiyi salى اllahu alayh wasalam anahu kana yadcuu allahuma kfir lii khadii'atii wajahlii waisraafii fii amri wama anta aclam bihi mini allahuma kfir lii hazlii wajidii wakhada'ii jiddii waa cabdigayga un weeye wixii dee ka dhab ahaan uula yimi hazlina waa wixii dheeldheeliya ciyaar uulaba yimi wacamdi wakhada'ii wacamdii oo hazli iyo jiddiina gaar ahaan bay isu qaabilayaan waa riwaayadaad muslim markii hore kasoo noqonay khada iyo cabdiina khada waa waxaanu isagu ku talagelin oo khada ahaan ugaba dhacay ee walow aan khada laysu qabanahayn kolkol laakiin arrintu hadday taqsiir iyo gaboodfal noqoto og wixii waa isaga ayaa daylo xaggiisa ka timi gaboodfal xaggiisa kaba yimi dee kolley waa dhici kartaa inay muaakhado yeelato ruuxan wadaaco loo dhiibay ammaano loo dhiibayba imaka haddii uu wixii aan dee isagoo ilaaliyo xafiday amar ilaahay ku yimaado looma raaco laakiin hadday tahay baylaha uu bayliyo wixii oo taqsiir iyo gabadfal loo tirinayo waa isagii baa wixii la saarayaa oo kale bal markaa taa inay noqotaaba wakhada iyo wacamdi iyo camdigayga wixii dee aan u qastaya aan la imi wa kullu dalika cindi waxaas oo dhanna waa layga wada helayaa dee innagana laynaga wada wa tacliima liummati wa tashriican wa adaan lixaq alcubuudiya alcabdu cabdu wain tasaama walmawla mawla wain tanazal xadaثna abu caaصim can xaywata qaala xadaثna cqbaة bnu mslim anahu samica aba cabdالرaحman الxubuliya can الsunaabixiyi can mucaadi bni jabali qaala anahu qaal bal abu cabdالرaحman الxubuli iyo xaywat bnu cabdillahi bnu yaziid la yidhaha saynu hore usoo maroo taabiciya nin kaleo abu cabdiraxmaan laba yidhaaha oo ay isna cabdillahi bnu yaziid la yidhaha sanadka ka wada jireen horeynu usoo maro isagu nin ka dambeeya kani waa taabici iyo sunaabixi cabdiraxmaan ibnu cusayla aynu soo sheegnay isagoo dhexda kusoo jira rasuulka ilaahi inuu wafaadiya salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wabacda layaalin uu madiine soo gaadhay horeynu intaba usoo wada aragnay laakiin waxaa malaa yar cusub cuqbat bnu muslimkan waa nin reer masar ah masjidka jaamicana dee markaa waktigiisii imaamkaba ahaa waana nin hiqa oo atbaac taabici oo say dabaqadii zuhri iyo qataade ah kitaabkeennan aladab lmufradna riwaayu ku leeyo waaba tan aan hayno abu da-uud iyo tirmidi iyo nasaa-ina wax waa ku leeyahay laakiin ibn maajahna kuma laha riwaayo bukhaari iyo muslimna kuma sugnaa labada saxiix kuma sugno riwaayo kuma leh lakiin waa nin hiqaan leenahay waana imaam ljaamic markaas waa reer masar ninkaas baa markaa waxaa israacaya dee xadiidka maqlay oo abu cabdiraxmaan saddex taabici baa israacaya ha kala waaweynaadeen ha kala yar hor horeeyeen waa cuqba iyo abu cabdiraxmaan iyo sunaabixi can mucaadi bni jabalin qaala anahu qaal mucaadi bnu jabal baa wuxuu ihi akhada uu qabtay biyaddii gacantayda annabiyu sala allahu calayhi wasalam gacantayduu rasuulka ilaahay qabtay faqaala wuxuu ihi yaa mucaadu mucaadow qultu waxaan ihi labayk ay ajabtuka ijaabatan bacda ijaaba qaala rasuulka ilaahay baa yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh inii uxibuk bal riwaayaadka qaarkood wallaahi inii la uxibuk baabay ahaydba waan ku jeclahay rasuulka ilaahay baa deeleh mucaad ibnu jabal ku leh wallaahi waan ku dhaartee waan ku jeclay ama waan ku jeclay sida riwaayadeena inoo taal qultu waxaan idhi bu ihi mucaad wa ana aniguna wallaahi waan ku dhaartay uxibuka waan kuba jeclahay oo dee haddaanu jeclan iimaankiisii baaban toosahaynba qaala wuxuu yidhi markaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh alaa ucallimuka maku baraa mucaadow de kalimaatin kalimaad taquluha ad tidhaahid fii dubuuri kulli salaatika salaadaada dhammaanteed waa salaad kastoo tukataba dabadeeda markaad ka baxdo aad tidhaahid ma ku baraa lafti waxayd waxaan kuu dardaarmayaabaabay ahd dee qultu waxaan nacam ha ah ibar qaala wuxuu uhi qul waxaad tidhaahaa allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika waa duco weyn rasuulka ilaahay baray mucaad uu kaba horreysiiyeyna arrinkan ah dee mansilada u agtiisa ku leeye muujinaya oo yihi inuu yihi waan ku jeclahay mucaadow dee waxaanu ku jeclaadu de waaba de waa culamaa u saxaaba iyo cubaadoodii iyo dadkaas adugu bal waxa weeye waa mansilo weyn oo mucaad uba sugnaatay waan ku jeclahay buu yihi markaasuu u dardaarmay wasiyadan say inii uusiika laa tadacanna baa lafdi xadiid ah n waan kuu dardaarmayaaye ha ka tegin inaad tidhaahid salaad kastaba dabadeed ta aad tidhaahid kollay laftigan dubur waxaa jirta kolley waa soo yar celceliyaana dee ibnu taymiya oo kale aan filaya ibnulqayimna inuu taas arrintiisu ay tahay ama orne duburadan meelahan salaada dabadeed yimi ayaa waxay ku fasiraan adda markay kaba hadlayaan dee ducadan salaada dabadeed la ducaysanaya maxaa ka jiriyo maxaan kaba jirin ayaa inay dee duburku uu yahay shayga aakhirkiisaa dubur la yidhaahe waa intaanu salaada lagaba bixinba oo waqtigaas baa ducadii ku habboon ku munaasiba ruuxuna rabbigii la munaajoonaya markan kale waa kan salaadii kaba baxayba dubur kulli salaat inay tahay laakiin kolley maaha uun wixii dubur u yimi oo dhami inay dee maxalka ay tahay waa ixtimaalla uun weeye waxaa dee inoo sugan oo cad oon wax kale laguma fasiri karin iyadoo rasuulka ilaahay dumur kaba cabiray oo loo jeedo khaarija salaat oo markii uu rahaa mucaqibaatun laa yakhiibu qaa'iluhuna aw faaciluhuna dubura kulli salaat waa alfaado adkaaro aanu hoogahayn aanu hungoobahayn kuwa yidhi ama sameeyey dubura kulli salaat haddaan subxaan allah iyo alxamdulilah iyo allahu akbar taas buu sheegay bal marka waxaan leenahay dubur dee shayga akhirkiisaba way noqotaa waxaa laba xidhiidsana way noqotaayo imaka halkan oo kale rasuulka ilaahay wuxu uhi salaadaada dabadeed ixtimaalkaasi waa jiraya labadaba waa jiraya laakiin waxyaalo dee maaha un in markasta lagu fasiri karo dubura kulli salaat waa taa xadiidka allahuma kfir limaa qadamtaan kaba soo baxnayba riwaayo muslim mid ahaan iyo riwaayada abu da-uud iyo iyagu waa salaada dabadeed bay ahayd marku ka faaruqa ama kaba baxa ayay ahaayeen bal waxaan leenahay halkan in aakhira salaada inta badanna waxaa la raaciyaa un marka laga baxo adkaartaa salaada kaba dambaysiiyo dacooyinkaa taas bay culimadu raaciyaan tan weeye oo rasuulka ilaahay wuxuu tan buu baray allahuma dheh allahuma ilaahayow acinnii ii kaalmee calaa dikrika dikrigaaga iigu kaalmee ii fudaydi iisa dikri dee dikriguna imaka halkan dikrigu wuxuu shamlinaya xataa qur'aankii iyo adkaartii masnuunada ahayd bal in ruux kastoo camal khayra kuba jira oo ilaahay daraaddii uu laba imanaya daakir buu yahay xataa afka ayaanu kaba odrhooraninbe waa ruux ilaahayba xusaya in qur'aankuna waa afdala dikri baabuu noqonayaa bal dikrigaaga igu kaalmee wa shukrika shukrigaaga aan kugu shukriyo nicamtaada alatii laa tuxsaa wain tacudu nicmat allahi laa tuxsaaba wey nicmada ilaahay lama tirin karaba iskaba daa inaan dee shukrigeeda gaadhnay haddaba taasna nicamtaada daahir iyo baatin mid diiniya iyo mid dunyawiya mid waxa weeyaan dee xisiya mid ba matalan macnawiya mid daahira iyo mid baatina adigu bal nicamtaada badan aan la tirin karahayn taasna igu kaalmee shukrigeeda wa xusna cibaadatika iyo cibaadadaada wanaaggeeda oo ujeedadu inaan daacaadkii iyo cibaadaadkii iyadoo dhan oo sii loo jideeyey ah khuduuc iyo khushuucdeedi iyo ikhlaaskeediina le inaan la imaado oon u qomo weeyaan oo cibaadadaada wanaaggeeda oo xusnu lcibaada de waxay noqonun alqiyaam sharaa'ideedi iyo arkaanteedii iyadoy uba dhan tahay iyo aadaab waxay lahayd khuduuc iyo khushuuc iyo waxyaalihii dee ikhlaaskii qiimaha uba yeelayay taasna ay jirto inuu laba yimaado haddaba cibaadadaeda wanaaggeeda u kaalmay bal waa xadiis weyn weeye kolleyna xadiidku marka la eego axaadiidan ee musalsalaadka yidhaahaan waxyaale iskaga daba tegay imaka waxa weeyaan saa dee waxaynu kusoo bilownay kitaabka maalintii koobaadna aan ka dhignay xadiid araxma xadiidkii araaximuuna yarxamuhum araxmaan eede sanadkiisiina aad qaadateen wuxuu xadiidkaasi iskaga daba tegay oo uu ku tasalsulay inuu yahay alawaliya wa huwa awalu xadiidin samictuhu minhu taas waa mid kasta laba imanaya xadiidkana muxuu ku tasalsulay wallahi inii la uxibuk nin kastaaba waa ay u qasayeen culimadu waa musalsalaadku ka mid yahay waa ku tasalsulay mid kastaaba marka uu isaga dee sheekhiisiiba ku odhanayey isaguna markaa dambe maqaam dee kolleyna arrinku kadibyo maahayn baana uu iska sheegayaan arrintuna markay dambe soo gaadho ayuu odhanayay raawigiisii inii uxibuk faqul taasoo ku tasalsulayo waa cibaaradaasa inii la uxibuka faqul ayuu xadiidkani kuba tasalsulay xadiidkan mucaad ana xadiida saxiixe xdثna مسدد وkخليفة qال xdثna بشhر بن المفضل qال xdثna الجurayري عن أبي الورد عن أبي محمد الحضرمي عن أبي أيوب الأنصاري qال qال رجuل عند النبي صلى الله عليه وسلم bal مسدد iyo khليفة بن khياad waynu soo mariya بشhر بن المفضل aljurayrina waxaan filaya inaan shalayba haynaye waa dee ninkii nisbadan lahaa سacيid iبن إyaas صغاar التaaبعين abulwardi iyo abu moxamed alxadrami iyada hore umaynaan soo arag dee abu ayub alansaarina waa saxaabigii bal ninka hore abulwardi magaciisa ma ay dee kolley maan arag isaga laakiin waxaa la yidhaha aabihii baa sumaamata ibnu xasnin la yidhaaho ama xasan sumaamata waa nin reer basro oo qushayri ah xaafid ibnu xajarna wuxuu ka cabiraa maqbuul min asadisa de waa kan kitaabkeena riwaayada ku leh waa dadkii atbaacu taabiciintu raggii ugu waaweynaa dee bal dee siqaara taabicina ay isla dabaqada ahaayeen isla mua xag mucaasira markaan eegno ninkan kale kaba dambeeya abu moxamed alxadrami waa abu ayub ghulaamkii ama addoonkii dee ama haba xoreeya isagu marka nin la yaqaana jirto oo abu da-uud may abu ayub ghulaamkiisa ayo aflax la odhanayo isaga dee kollay kutubta riwaayo ku leh dee waxay markaa barhkood yidhaaheen waaba aflaxi ninkani abu moxamed alxadrami waa ghulaamu abi ayube waa aflaxa naftiisii haddii aflaxya waa nin la garanayo oo dee bal matalan kutubtaba riwaayo ku leh markaas haddii laakiin aan la odhan waa aflaxu nin kala noqdo kolley waa ninka atbaacu taabic taabicigaa dhaxa ah saxaabigii kaba warinaye nin majhuuluu noqonaya oo dee aan la aqoon haddaanu aflax noqon kolley bukhaarina tacliiqaadna waa xagga tacliiqaadka waxa waa kaga wariya dee halkeedna malaa kutubta kale riwaayaba kumaba laha haddaanu aflax noqon riwaayo kuma yeelanayo laakiin calaa kulli xaalin xadiidkan dariiqan dariiq aan ahaan buu inoogu sugayo dee saxiixuu ku sugan yahay walow alfaaduu intan ay wax ka yar duwayin aan sheegi doono waa kitaab xadiid inoo saxiixa weeye marka la eega asal ahaan maaha sanad ahaan laakiin asalkiisa markaan eegno waa xadiid noo saxiixo bal uba yimiin bal matalan kale adkaartii salaadana kuba jiro ka mid ah can abi ayub alansariy qaala qaala rajulu nin baa yidhi cinda nabiyi sala allahu calayhi wasalam kale riwaayadaa saxiixi malaa markii ictidaalkii bay ahaydba wuxuu yidhi halkaa dambaanu ka dhawaaqo de alxamdu lilaahi xamda kaiira dayiba mubaarakan fiihi taas buu ilaahay magu xamdiyey waa alxamdu lilah muxuu raaciyey xamdan kaiira ayiba mubaarakan fiih bal markaa haddaan eegno riwaayadaa saxiix eegno markii salaaddii laga baxay noqonaysaa faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam man saaxibu lkelimati war kelimadaas dee kelimada kolkol kalaam dhan baa kelimo lagu idlaaqaa saaina maalikilhawa kelimatun biha kalaamun qad yu-am waa kelimaad imaka halkani dee waa jumladii ama dee kolna kelimo waa la yidhaahaa saa dee cibaarada ina maalik kuba sugnayd alfiyada oo kolkol baa kelimo la idlaaqaa waxaa looga jeedaana kalaam se laa ilaaha illa allahu kelimatu tawxiid baa la yidhaha waana intaasoo kelimo weeye marka waa taase man saaxibu lkelimati fasakata ninkii u aamusay dadkii kalena dee waxaa dhici kartay dee salaadaabatay saa riwaayada kalen soo naqlinayno in aanu maalaa dee laga yaaba ay salaadoodii ay inshiqaalka ku ahayn kii dhinaciisa joogayna ama dee isaga inay wuxuu rasuulka ilaahay muu odhan yaa yidhi kelimadaase waa kuma ayuu yihi min saaxibu lkelima ay saa ka aamuseen ninkii laakiin wuu baqday ninkani oo wuxuu isri bilood qalad gashay markaasuu aamusay fasakata wa ra-a wuxuu isagu arkay ictiqaadiyoy la noqotay annahu hajama inuu bacna hajama bacnaa dhacay weeyaan oo dee min annabiyi sala allahu alay waslam xaggii rasuulka ilaahay xaggii dee maala calaa shayin kariha shay uu manaa hajama uu ku dhacay calaa shayin shay kariha u nabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay uu nacayo inuu laba yimi oo ninkiiba wuxuu ka baqday inay waxaani qalad uu galay ay tahay oo rasuulka ilaahay wuxuu diidaya ku dhacay markaasuu aamusay oo mu odhan waa aniga rifaacuu ahaa saxaabigii la odhanayay ee ansaareed faqaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay markii la aamusay cidi sheegi weyday man huwa waa kuma ninka hadalkaa yidhi falam yaqul ilaa sawaaban hadalku khayru buha wanaag mooye sawaab mooye wax toosan mooye wax kale muu odhane waa ayo taas weeye oo wax sawaabo un mooyaane lafti manilqaani fainahu lam yaqul ba'san wax dhibi ku sugantahay ninku muu odhan se lafti abi daud ee kuma weeye ninkaas faqaala rajulu nin baa yihi ana aniga ayaa hadalkaa idhi arju biha alkhayra waxaanan rajaynaya oo hadalka aan idhi iyo kelimada aan dee khayr iyo wanaag uman islahaa leh ee wax kale ulamaan jeedin rasuulka ilaah khayru man kuba rajaynaya oo macnaa khayru mooye wax kale umaan jeedin ulama jeedin faqaala markaa rasuulka ilaahi wuxuu yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh waladii nafsii biyadi ilaah baan ku dhaartay naftaydu ay gacantiisa ku sugan tahaye ra-aytu waxaan arkay alaaثata cashara malakan saddex iyo toban malag oo yabtadiruuna u kala dheeraynayo weeye degdegayo kala badinayo dee waa markaa iyagiiba way ta u kala dheeraynayaanba kelimadii yatasaabaquuna wey ayuhumkooda waxay u kala horeynayeen ayuhumkooda yarfacuhaa kor yeelaya ila اllahi caza wajal macnaa kooda qoraye macnaa oo iyaga waxay u kala dheeraynayeenba xagga kitaabadeeda iyo inay la fuulaan samada oo ay kor yeelaan ma taas macnaha waa kelimadan qiimaha ay leedahay kolley laftigaa saxiixan sheegayo waxay ahayd yadu بضعة وaلaثيiن ملكا يbtadiruunaha أyهm ykتbha أولا waa dhowr iyo soddon malg saddex iyo toban bay riwaayada صaxiix taas bay ahayd waana ta halkan sanad ahaadna uga raajaxsan saddex iyo toban bayna dhowr iyo soddon malagoo way usoo beratameenba markaas dee kooda bal ugu hor horqoraya ka kale uga dheeraynaya si ay u kor yeelaan oo macnaa waa fadiilada dikrigan uu leeyahay saan sheegayna riwaayada صaxiixa ictidaalkiibaa buu yihi tan weeye waa dikriga adigu bal fadligii ay leed iyo qiimaha ay leedahay iyo taas iyo ruuxan dee ikhlaaskiisii ilaah daraaddii buu la yimi khayrun buu laba jeeday waa lagu ilhaamiyey taas baaba dee fadligeed iyo mansilada weynay leedahay ina tusaysa ama keentee bal xadiidku marka waxaan leeyahay sanadkan mooye de laakiin asaanidiisa kale iyo lafdiga maxfuudka ee bidcatan wa halaaثiina iyo waa ta صaxiixa inoogaba sugana waa xadii xadiid ahaan صaxiixa weeye xadaثna abu nuعmaani qaala xadaثna سacيid bnu زaydi qaala xadaثna cabdالcaزiiz ibn shaybi qaala xadaثanii anas qaala kana الnabiyu salى الlahu عalيه waslm ida araada an yadkula اlkhlاq sanadkan nin cusubi ma jiro abu nucmaan waa fadl saciid ibnu zaydna maalin dhowid baan soo haynay dee kolley waa la iska iloobaya waxaa la arkaa saciid ibnu zayd oo kaleba kitaabka inaanu inoogaba sugnayn waa saciid ibnu zayd ibnu dirham waa imaamkii xamaad ibnu zayd walaalkii weeye xamaad ibnu zayd oo maalin dhowid baaba sheegayay ma walaalkii lama sidna walaalkii waa imaam isagu waaba xataa aanay dee barhkood ay kalaam ka keeneen xagga xifdigiisa iyo barhkood ay daciifiyaan jaanibkaas dee barhna ay tawsiiqiyaan waa nin dee bal maalan rijaasha xasanka u noqonaya laakiin xadiidkani dee duruq aantan ahayn buu inooguma sugayo bukhaari iyo muslim iyo kayrkiiba ay kuba wariyeen dee waxaa laga yaabana kuwiina dabcadan loo badan yahayoo sanadka uu daciif iyo waxyaala yidhi xadiidku dee cibaaradan bu hadduu saciid ibnu zayd buu u jeedaya lakiin xadiidku waa xadiid صaxiixo min aclى darajaati الصixa kuba sugan oo bukhaari iyo muslim iyo kayrkoodba ama kutubta lixdaaba ku wada sugan wey qaala wuxuu yihi anas kaana nabiyu salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ida araada marka uu doono an yadkula اlkhalaa kaniifka markuu galo oo kaniifka markuu galo waa laga yaaba lafdiga صaxiixa kuba sugna halkan ida araada ida marka ida dakala اlkhalaa inuu aha marka uu galo lakiin tan baa maqsuud ku yahay waana tan riwaayada halkan inoogaba sugan oo marka uu doono rasuulka ilaahay inuu kaniifka galo waa meeshii xaajada lagu gudanayey qaala wuxuu odhanayay allahuma inii acuudu bika min alkhubsi wاlkhabaaث taas buu odhanayay macnaha ducadaa kooban rasuulka ilaahay isticaadadan ah de isagiina waa kaasoo ilaahay buu baryayaa waa duco iyo cibaado innagana waa inoo jidaynaya inaan la nimaadno marka aan meelaha qada xaajada lagu gudanayo aan gelayno inaan taa nidhaahno oo inaan iloobin riwaayadka qaarkoodna waa ku yimi yani labada saxiixiyo dhicine bismi illaahi oo kale barhkood waxaa kuba yimi taa dhaha oo waxa weeyaan qulu bismi illaahi acuudu billaahi taas dhahaba ayaa kuba timi min بسم اللahi acuudu bالlahi min الkبث والkhabاث bal allahuma ilaahay inii anugu acuudu bika adaan kuma gelaya min الkبث adigu badoo la damiya mala waa aصl badoo la reebaana waa تkفiif khbط jamcu khabiiثin bay noqon khabaaثna jamcu khabiiثatin de waxaanay kuba fasireen dukraan الشhayaطiini وainaahum shayaadiinta kuwooda lablab iyo kuwooda dhedeg de sababtuna waxa weeye meeshan meelaha caynkaas waa meelahay u badan yihiin oo dee ruuxiina waxaa dhici karta darar inuu u yimaado bal xadiid ba ahaa zayd ibn arqam xadiidkiisii ina alxushuusha muxtadaratun jamcu xushin weeye waa khala ama kaniifka meelaha xushuushtaasi waa meelo la joogo lagu soo xaadirayo shaadiin iyo waxbaa kusoo xaadirta marka waxa weeyaan axadkiin meesha faida ataa axadakum اlkhala falyaqul acuudu biاllahi min alkubs haddii axadkiin meelaha yimaado ha yidhaaho waayo taasi waxay uga noqonaysaa xasaano iyo ilaalin iyo xifdi bay ugaba noqonaysaa wiqaayo marka meelahaas in dee shaydaankii laiskaba naaro tan laba yidhi ducada laba yimaado iyo isticaadada allahuma inii acuudu bika min alkhubsi walkhabaaid de waa tan halkantay kuba fasireen oo ay kolkol khabaaidta macaasida ay kuba fasiraan dee lafdigan khubsina dee kufriga iyo xaaraamta iyo macaaniir kala duwan buu yimaada ama haddii aqwaal lagu sifeeyana waa qowlka xunun haddii cunto iyo waxyaalo laguba sifeeyana ama waxyaalaha caynkaasa waa wixii xaaraamta un haddii ictiqaad iyo wax lagu sifeeyo kufriga waxbuu noqonaya bal imanka halkan waa tafsiirkeedii xadaثna malik بn ismaaعiil qala xadaثna isrاaيil can yuسufa bn abi burdata can abihi can caiشhaةa radي الlahu canha abu burdahni waa kii imankaan kaba soo baxinayn abu muusa alashcari weeye yuusufkana isagaa dhalay oo waa nin dee kitaabkeenan imanka halkan adabulmufradna waa ku sugan yahay afarta asxaabu sunanna riwaayo wuu ku leeyahay bukhaariiyo muslim laakiin riwaayo kuma laha xaafid ibnu xajar maqbuul buu kaba cabiraa minasaadise laakiin ibnu xibaan oo kalena iqaadkiisuu kuba sheegay cijri iyo dahabiyana waa iqa yidhaahaan bal xaakim iyana xadiidkiisa way saxiix yeelaan xadiidkiisa haddaba yuusufkaasi wuxuu ka waramaya ka warinayaa aabihii aabihiina can caaishata radia allahu canha qaalat annaha qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idaa kharaja marka uu baxo min alkhalaa'i kaniifka uu ka soo baxo eegtii hore gelidii bay ahayd allahuma inii acuudu bika bismi llahi haddii la raaciyana way soo aroortay baan nidhi oo taa hore waa marka la gelayo dee waxaa kaloo adaabtii kaba midayd in bidixda la horreysiiyo oo aan midigta la horreysiina marka la gelayo bidixda sida marka laga soo baxayna midigta lasoo horreysiiyo haddaba marka uu ka soo baxo ayaa maxaa ducadii waata ugubar imaka halkan inoo sugan waayo way jiraan waxyaalo kaloo sida alxamdulilahi aladii adhaba cani aladaa wacaafaani iyo alxamdu lilahi aladii adaaqanii ladata waabqa fiya quwata waadhaba canii adaahu laakiin waxaa ugu asaxsan wixii ku soo arooray oo dhan in marka la eego soo bixitaanka laga baxayo wax la yidhaaho waa lafdigan aan hayno weeye kuwa kale dacfi baa kuba sugan bal markaa maxay tahay gufraanak ay as'aluka gufraanaka ilaah waxaan ku weydiisanayaa dembi dhaafkaaga ayaa adii dembi dhaaftaan ku weydiisanaya waa tashriic iyo dee de markaa xaq alcubudiyaba weeye culimada qaar baa waxay idhaahaan dee waktigan waaa munaasabada halkan dembi dhaaf baan ku weydiisanayaa oo kale rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh waa kaa kaana mutasila bilahi fi kuli awaani walaxadaati maalan waanfaasi intan yare uu fadhiyay ee meesha uu kuba jiray oo maxal ilaahay lagu xuso ahayn ayaa qalbigii dikrigiisu hadduu jiraba carabka dikrigiisiibuu kaba tegaya muddadaas uu xaajada gudanayo oo marka taas oo kale ayaa dee hoosu dhac iyo aflo ku timi ama wakti aanu ilaahay xusin oo maray kaba dhigayo gufraanaka odhanaya waa bacd alculamaa waa tawjiihoodii un xagga istikfaarta iyo munaasabadeeda ama se arrin kalaaba jirto oo ah dee ruuxan nicmo weyn baa ilaahay inoogu nicmeeyo inaan go-in wax shay nacam bal nicamtan intanu haddaan eegno cuntadan marka hore lagu dhib yareeyey aad ku noolaanaysa waa nicmo iyadoo lagu siiyey wixii aad kuba cuni lahayd iyo dee had haddana ilaahay ku dhib yareeyey dee ay kaa dhaadhacdo calooshaadu bislayso taasoo kale hadmigiyotaas iyadna waa nicmo oo kale markii dambe haddana marka wixii quwadeedii iyo ku anfacayay jidhkaaga ay ku hadheen wixii aan nafci lahayn soo saarkan ilaahay kaa soo saarayo kuu dhib yaraya waa nicmo waa nicmooyin badan oo mutaraakimaa marka umuurahaasoo dhan dee haddana waxaa la arkaa inaan nicmoba loo aragun ilaahay looguma shukriyo tafriidka jaanibkaasa nicamtaa shukrigeeda oo kale ayaaba ah istikfaartan muwataye calaa kulli xaalin rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu laba iman jiray ducadaas markaa mataa gufraanaka ayuu laba iman jiray xadaثna ibrahim بن الmنdir qal xadaثna bkr بن سlaymi الصwاaf qal xadaثnii xmayd بن زiyاd الkhraad can kurayb mوlى بن cabaasin koley waktigiina aad buu ihayaa bakr بن sulaym ninkan markaa bakr بن sulaym kan abu sulaymanna kunyadiisa la yidha waa nin reer daa'ifa markii dambena madiine degay waa nin atbaacu taabiciintii dhexe kaba mida kitaabka ibn maajana waa ku sugan yahay kitaabkeennana waa kuba sugan yahay xaafid ibn xajar maqbul buu kaba cabiraa imaamkii weynaa ibnu cadina wuxuu kaba cabiraa inuu yahay min jimlati ducafaa aladiina yuktabu xadiiuhum manaa dadka ducafada laakiin ictibaarusuu badan mutaabaca iyo shawaahid bay gelayaan axaadiidooda waa la qortaa keligood lama xujaysta laakiin dee waxyaalaha kale markay si kale ama cidila wadaagsato ama wax kale waa meelihii axaadiisyadooda la qaadanayayba taas buu kaba dhiga ama ninkan kale xumayd ibn ziyaad alkharaad saaxib alcaba isaguna waa nin reer madiino markii dambena masr tegay dabaqada ka horeysa ninkan oo dee saadisa ah isagu kitaabka muslimna waa ku sugan yahay kitaabkeenana bal maalan waxa weeyaan waa kan aladab lmufrad oo kale abu daud iyo tirmidi iyo nasaa-iyana waa kuba sugan yahay waxa weeyaan abu daud iyo tirmidiyana waa kusugan yahay ibnumaajeye wuxuu yihi markaa can quraybin mawla bni cabaasin qaala xadaana bnu cabaasin qaala كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا hda duعاa buuna bari jiray كama يعalimuna الsورaة من القرآن waa اهtimaamka rasuulka ilaahga duعada inuu اhtimaamayo taasna waxay tilmaamaysaa manزilada weyn uu leeyahay in la xafido oo la hay had iyo goor ilaahay laguma baryo oo maxay ducada ay tahay acuudu bika min cadaabi jahannama waacuudu bika min cadaabi اlqabri waacuudu bika min fitnati اlmasiixi اdajaal waacuudu bika min fitnati اlmaxya wاlmamaati waacuudu bika min fitnati اlqabri kolley intan waan soo wada maray yani xadiidkan haddaynaan kuba soo marin bal isticaadaadkani meeshay usoo arooreen maxaa kaba mid ahaa rasuulka ilaahay inuu ina amray intaynaan salaada ka bixin markaa salaada aan dhamaysanayno inaan ducada laba nimaadno taa inu amrea xadiidkii dee kale yaanu isagu bal daawuus oo kaleo talaamiidii ibnu cabaas ahaa aad buu adkeyn jiro inaanu dhalay oo salaad ka baxay buu yihi dikrigan ma ducada ma la timi may buu yihi salaadii ku nuqu ku yihi salaadii ku celi waa heerku gaadhsiisnaayo bal maxalku wuxuu leeyahay waa maxalkaa ee meelihii uu soo arooray waa bayna atashahudi waatasliimba waana baritaankana weliba sida suurad qur-aana u baraya waa ahamiyada uu leeyahay kolley axaadiis ma isdaba socoto yar dhaadheer baa inoo milaamasa allah subxana wa tacaala ala subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا